Xaalado nolol xumo oo aad u daran ayaa soo wajahaya dadka ku nool deegaanka Halgan oo hoostaga degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Deegaanka ayaa waxaa ka jira duruufo nololeed oo dhanka nolosha ah, waxaana taa u dheer cudurro ka dillaacay maadaama uusan deegaanka lahayn xarumo caafimaad oo dadka loogu adeego. Gudoomiyaha deegaanka Halgan ee Dulatka Jowhar Maxamed Cismaan ayaa ka waramaya xaaladda ugu daran ee deegaanka.
walahi nin hiiqlayna waa jirtaa jadeecana waa jirtaa marka tifo waa iska jiraa malaria waa iska jirtaa marka waxaa sababay biyaha aa keenaa biyaha markay baxaan cudur aa dhalinaa biyaha dartooday ka imaadeen marna micnaha beeraha nafirkooda dalagga marna biyaha aa naga jaraa marna biyo la'aan aa dhaca marka markay webiga azaad u buuxsamo nafirkeeda marka waxaa dhacdaa biyo siin oo biyo madow la yidhaaho aa beeraha webiga u dhowgooya marka dhibaatooyin badan waa iska jiraan marka hirshabeelle iyo gobolka dowladda dhexe inay naga soo gaarto waa iska jecelnahay caafimaadka nin qofka joog waa lugeynaa dee leedahay hal saac afartan shan daqiiqo hal saac bar u soconaa toban kiilo toban iyo labo kiilomitir inoo jirtaa dadka tad aan gaari karinaa jiraa marmarka barkeed islaamo waxaa jira oo xaamile oo dhigbax oo zaa'id eh oo marmarka balka aan gaari karin jidka uu ku xun yahay marka culays badanaa iska jiraa marka goobo caafimaad nama qabno oo goobo caafimaad nala sameeyo waa jeclaan lahayn deegaanka halgan ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada ay sida ba'an u saamaysay fatahaadda webiga shabeelle waxaana dadka inta badan ay yihiin kuwo ku xoolo beelay abaaraha ka jira dalka